sida ay dawladdu damcday ee ay ku dhawaaqday maaha wax la qaadan karo arrinku waa arrin qaran dalbaa aynu dib ula soo noqonnay ciddii aynu kala soo noqonnay marka loo tegaayo ee wadahadal ku saabsan qarannimada jamhuuriyadda somalilan laga wada hadlaayo waa qasab saddexda xusbi qaran inay tala isugu yimaadaan iyo labada gole labada gole ee sharci jeedin jooga waxaad moodaa sida ay xukuumaddu ku wado inay qarankii jamhuuriyadda somalilan ka dhigtay gobol ka mida soomaaliya qarannimada laguma aamini karno xisbiga cadaaladda iyo dareerku wuxuu halkan ka caddaynaya inaanu ku aaminayn qarannimadii jamhuuriyadda somalilan afro siro carara oo farta loogu yeedho oo wax alle waxay meesha la tegiyaan aana caddayn lagana sii wada tashan waxaan la yaabay wasiirka arrimaha dibadda oo hadlaayay oo yidhi dawladda ayaa maandheed u haysataa waxa laga yeelayo madax banaanida jamhuuriyadda somalilan golayaasha labada gole sharci dejin garsoorkii saddexda xusbi qaran waa in tale la isugu yimaadaa marka ay taagan tahay madax banaanida jamhuuriyadda somaliland waa midaan gorgortan marnaba iyo cid cid cidnaba aan lala geli karin waa mid aanu taladeeda wax ku leenahay waxaa kaloo cajiiba wax lagu qoslaa wasiirka arrimaha gudaha oo kala garanla xilkii uu mas-uulka ka ahaayee arrimaha gudaha iyo xilka uu hayo wasiirka arrimaha dibaddu waxaa xalay markuu hadlaayay waxaanu halkan ka caddaynaynaa oonu u sheegaynaa inankan maamulka inankan inankan wasaaradda arrimaha gudaha ee mas-uuliyaddu hayay aan garanaynin adeer basaas haddii cidi noqonaysa dee ada ahaa adaa xamar ahaa hanjabaadda aad telefishinka ka hanjabaysid adeer maamulka dalkii ku hagaaji bari gobollada bariga deegaanada bariga doorashadu inay ka socoto waa mas-uuliyaddaada inaad wax ka qabatid waa mas-uuliyaddaada ciidamadan aararyuuda ee carruurta iyo agoomaha sada dhex u soo dhacaya inaad wax ka qabatid faysal cali waa guddoomiyaha xusbiga cadaaladda iyo daryeerka marka aad isaga la hadlaysid ogow inaad xusbiga la hadlaysid waa xusbi qaran sidee lagugu aaminaa adiga adiga iyo ragga kula midkaa ee imbilooyiga ah madaxweynuhu shaqada siiyey ee aan cod ku fadhiyin sidee aanu qadiyadda madax banaanida somalilan aan ugu aaminaynaa adiga iyo ragga kula mid ah waxaanu halkan ka caddaynaynaa xusbiga cadaaladda iyo daryeerku marnaba inaanu aqoonsanoon doonin wadahadalladaa ay tegayaan wixii ka soo baxaa sideen loo aaminaa shalay wasiiru khaarijku wuxuu lahaa telefoon buu madaxweynaha soomaaliya nagula soo hadlayoo iyo rag kale oo shirkii aanu tegi lahayn dib baa loo dhigay waxay noo qabteen buu yidhi bishii shan iyo tobankeeda haddana maantay baxayaan oo dib baa telefoon loogu soo diray sidee loo aaminaa markaa maxay la tegayaan waxa miiska la doonayo in la geeyo waxa weeyaan war walaalayaal aynu is-aqoonsano taasaanu anugu doonayna in miiska la geeyo ajandaha ay wataan cid la ogi ma jirto kumana aaminayo wax qarsoon oo la dadaayo in qadiyadda waddanka iyo madax banaanida lagu dado deelkaasi wuxuu ahaa waxaweeye ku-xigeenka arrimaha gudaha ee xisbigaasi xuseen badnaax dhanka kale suura waxaa halkaasi ka hadlay cabdiraxmaan axmed cali xogayaha arrimaha bulshada ee xisbigaasi waxaana hadaladiisii kamid ahay dowladda somalilan keligii isku koobtay inay la hadasho soomaaliya iyo khaladaadka wasiirka arrimaha gudaha ee u dambeeyey shalayto shirkii sharcidu ku qabtay xafiiskiisa kaasoo eegaa personal attack horeba mas-uuliyiinta dowladda nagu ahaa caan ugu horreyn waxaanu leenahay markii aanay qoladan fikradaha kale ee aan caddayn doono aanay la soo bixin way jeclaayeen in lala taliyo way jeclaayeen in la raaco axsaabta way kaxaysan jireen markii shalayto ajandayaashii ugu horreeyey ee kaga qayb gelay shirkii horreeyey waddankii soomaaliya ninkii dejiyey waxaa faysacay waraabe waxa loo reebayna waa un wax la qarsanayo oo aan insha allahu tacaala gadaal ka sheegi doono ugu horeyn waxaan u caddaynaynaa war marka uu wasiirku leeyahay ama dowladdani leedahay waa xisbi qaran iyo waa golo qaran qarannimadu horta waa maxay weli waxay leeyihiin hawshii qarankana lama ogola inaad ka qayb gashaan xisbi qaranna way leeyihin bal horta distoorka ha akristaanoo yaanay waxa yara u muuqday laalaabanayaan un indhaha ka ridinay hoos ay isugu noqdaan marka labaad dee waxa wanaagsan ninkuu markuu heer wasiir taagan yahay shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya yaqaano qof walba roolkiisa inuu roolkiisa garto wasiir baanu u jawaabayna anagu xisbi ahaan ama faysal u jawaabayo arrimaha dibadda oo caddeeyey inaana xisbiyada macaaradkooda qayb kaga qaybgelaynin wadahadalka doorkan iyo kii horeba xaqna aanay u hayn wuxuu garan waayey waa cidda loo jawaabaya xitaa loo jawaabaya maanta ha jawaabi hadduu se garan waaya annaga u tilmaamayna shaqadiisii waxaa la yihi wasiir safaaradda tobanka tallaabo ku jirta ee dabadaada ku taalla ayaa shaqadaadii taalla oo muwaadiniintii reer somalilan basaboorka reer somalilan sidatay inta galabka lagu dhufto reer garoowe iyanan xamar laga siinayo fiisiyaashii oo dayaca halkaa jooga aanu ka akiisan karin anagu aanu sahayn balsen siasku dhammaan toban jeer aanu fariimo dirnano dadka wax laga qabto shaqadeedu waxa weeye dadka muwaadiniintaad baasaaboorradii ciqaamaduhu ay u saarna aad ka joojisay aad waxba ugu bedelin shaqadaadu waxa weeye aaraaryuudna dadkii shacabka ahaa iyo kala dilaysa iyo ciidamadii ammaanka ee keenaysa khalkhalka ee keenaysa sumcad darrada caalamka inoo inoo maraysa taa inaad wax ka qabato waxaan se warkaa inay tahay intentionally waxaa ugu tala gasheenoo in badan baa qarannimada somalilan iyo ictiraaf raadinteeda wanjalaado badan loo dhigay waa la ogaaday somalilan waxay ilaashanayaan inaana siyaasiyiin hayn lahin dadka shacabka yihiin annagu waxaanu u aragnaa sida maanta shacabka loo gelayo sida siyaasadda indhaha looga riday sida ammaanka loo khalkhalinayo inay tahay kaarta dadban oo la doonayo dadka in soomaaliya in lagu daro carabtu waxay ku mahmaadaa jawac kalbak liatbacak macnii eygaaga gaajaysi ha ku raacee waxaan u malaynayaa fikir dibadda laga soo muladay qandaraas dawladda soo qaadatay inay tahay oo la doonayo dalkan in khalkhal laga geliyo si markaa loogu kalifo inay meel kasta hoggaansamaan taasina ma dhacayso shacabkii iyo ilaahay awal bay ilaashin jirayba waa u diyaar khaladaadka wasiirkani ula kowsado waxaa ka mid a amaba waxyaabaha isaga dhibta lagu hayo ee isagoo nin weyn wixii lagu yaadago dhan u odhanayo shalay buu madaxdii talada qaranka waday ee weliba mujaahidiinta ahayd yidhi qandaraas bay ka soo qaateen xamar intuu af labadii la yaadhay haddana kuwii soo diray baa iminka ogolaaday shirkii talada qaran ma intaasu ku tusaale qadaya wasiirku waxyaabaha la yaaba waxaa ka mid ah oo cabashooyinka na soo gaadhay marka xisbiyada macaradka haddaanu nahay hay-adihii deeqdayaasha iyo bulshadii caalamka ee danaynaysay doorashooyinka wasiirku intuu u tegay buu afbaxa ku yidhi laba sanada madaxweyneha kordhinaynaye diiwaangelinta dib noogu dhiga ilaahay baan kugu dhaashama corruption baa wax la cadaystaa adoo wasiirka arrimaha gudaha matalaya waa ayaan daro shirkiisii shalay u qabtay ayaa isburinaya wasiirka wuxuu yidhi xukuumadda oo qura ayaa la hadlaysa soomaaliya haddana wuxuu caddeeyey inay golayaal qaran oo kala raacayaan bal wax isku soo hagaajiso horta wasiir waxaanu kusoo gebagabeynaynaa annagu waxaana loo igmaday xil qaran ayaana loo doortay sidaadana lama magacaabin adeer xilkii qaranna intaad adiga iyo kayrkaaba meesha ka tegaysaan waanu haynaynaa qarankana waa wadeegeynaa idinkuna aamini mayno waxaad qarsanaysaana idinna suurtagelayaan halkaa ku qarinaysaan annagaa idinka waroon annagaa idinka way aragsan waxaanu leenahay somalilan way ka weyntahay waxba oo lagu qaado saaxiibayaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu